ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة لل bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida furashadii muqokori sidee ay u soo gebagabaysay xamladii ashahadaladirinimo ee saddex sanno ka hor ka soo ruqaansatay bariga hiiraan maxaa magaaladaasi ka dhigay talis iyo dhufays aan cadowgu filaynin in la soo jiiri karo mas-uul ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo sheegay in siddeeddii bilood ee u dembeeyey dagaaladii ka dhacayay bariga hiiraan murtadiinta looga dilay in ka badan saddex kun oo askari maamulka ashahadaladirirka cali guud laawe oo burburin kula kacay suuqa ugu weyn xoolaha ee degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe iyo waraysiyo aannu la yeelannay ganacsato ay murtadiintu ka dhaceen xoolo nool qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah firxadkoodu waa inuu taga taniya fidnane waa inay fogaadaan taniya furunta hirane insha allahu waan filanaya farajilahe
waa multaqa ballaaran oo ka dhacay degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo lagu bogaadiyey weerarkii ay mujaahidiintu ku xoreeyeen degmada muqokori qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafreebka wararka فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya furashadii degmada muqokori sidee ay u soo gebagabaysay xamladii ashahadaladirnimo ee saddex sanno ka hor ka soo ruqaansatay bariga hiiraan maxaa magaaladaasi ka dhigay talis iyo dhufays aan cadowgu filaynin in la soo jiiri karo haddaba warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa la diyaaraa walaalkeen faysal mahad in misaa difaac ku jiri kartaan in koobanaa lagu jiri karaa walaa war baan idiin sheega dagaalkaa iska xawila run baan idiin sheegayaa difaac laguma jiri karee dagaalka aan iska xawilno waxaan rabaa sidaa saaxiibka cali jeyta u sheegay shabaab meeshaanuu taagan yaha runtaan idiin sheegahayaa geedahaanuu taagan yaha qorraxda ah ma samrina waa soo laabanhaya
ma ahayn hadallo afgoobaadsi ah ama saadaal goob keliya laga yidhi oo waxay ahayd xaqiiqada iyo xaqa dhabta ah oo aysan dafiri karin kuwa ka xubsiibtay diinkooda kuna kufriyey rabbigooda maankana ku hayeen inay tahay ballanqaad dhaboobaya maalin uun si kasta oo ay u colaadiyaan u dafiraan hawadoodana uga doorbidaan beddelka ay doorteen baabaas lahaadaye inkastoo ay sannaduhu bilooyinku iyo maalmuhu isgurayeen oo uu cadowga u soo kulmiyey cududdiisa iyo ciidankiisa haddana ma ahayn kuwa ku filan in ay ishortaagaan ayna baajiyaan ballanqaadka alleh oo waxay fagaarayaasha muqokori mar kale ballan la lahaayeen maalin adag oo ay xaqa iyo baadilka isku hardin doonaan dibna loogu soo celin doono hooska raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa la yidhi ama laysxabaalaayay ama laysxamanayaa la yidhi muqokori waa la xama jiray moqokori waxaa la dhihi jiray shabaab inta kaleeto oo gobolka hiiraan oo dhan hadduu ka dhammaado moqokoriyo ku haraha la dhihi jiray aniga waa hadda ka hor moqokori waa imid waa ka tagnay mar labaad waa nimid waa laga tegey mar saddexaad waa la yimid waa laga tegey ma raagin oo waxaa yimid maalin kale uu alle makaniyey owliyadiisa guul weyn hoojiyeyna owliyada shayddaanka malxamadaasi oo ay taariikhdu dhigaaladeeda ugu qori doonto baaldahab ah kuna timid tala saarashada alle iyo jihaadka halyeyada ummaddan ee rabbigooda isku dhuldhigay si ka duwan kibirka iyo duqyaanka cadowgooda aragtideyda aniga sidee u qabsan karaa degmada muqduri shabaabka degmada muqduri waxa ku nool in ka badan afar boqol iyo siddeetan kun oo isugu jira rag iyo haween inta qoryaha wadatane waxay ka badan yihiin saddex boqol iyo labaatan kun oo huwaysan oo rag iyo dumar isugu jiro inay ubabax dhigi karaan ama ay dardari karaan sidaana ay muqduri ku qabsan karaan waa riyo waa wax dhicin macquulgalna ma allaah ayaa addoommadiisa mujaahidiinta u dhabeeyey ballanqaadkiisa duulaankii lagu xoreeyey muqukori ayaana ka soo bilowday duleedyada iyo deegaanada hoos yimaada halkaas oo ay mujaahidiintu ku soo xoreeyeen deegaano fara badan laguna dhig bixiyey dagaaladii ka dhacay maleeshiyaad murtadiin ah ugu dambaynna maalinimadii shalay oo isniin ahayd ayay libaaxyada tawxiidku jiireen saldhigyadii cadowga ee muqukori halkaasoo lagu soo afjaray taliskoodii laguna laayay saraakiishii horkacaysay hoogga iyo halaagga maleeshiyaadka murtadiinta ku soo gaaray dagaalkii muqukori ayaa noqday mid ay qarsan waayeen madaxda ridada iyagoo quus ka muujiyey mustaqbalkooda iyo dagaalka ashahada la dirirnimo oo ay kula jiraan dadka muslimiinta ah qirayana in hooggan uusan keliya ku ekaan doonin muqukori ee uu dhabbihiisa gaari doono goobo fogfog halka jarnaaladii horboodayay dagaalka saddexda sano kadib caatow la soo hor fadhiisteen bulshada horteeda dagaalkaas dagaal hadda bilowday maahan waa dagaalkii in muddo saddex sanaba ay ku jireen nasiib daro maalin walba culayskiisa uu leeyahay marka caqabado badanaa iska jiro oo adiga taageerada iyo deegaanada deriska iyo dadka soomaaliyeed dagaalka uma wada jiraan khasaarena wuu jira haddii dagaal dhaco waa dhacaysaa marka iyagu mar walba gaadmada iyo qaraxda way sameeyaan soomaaliduna waxay tiraa bowda rageed midba maalin qaawan laakiin maanta waa maalin ay khayaano sameeyeen oo gaadmo ay sameeyeen dadkas dad muhiimuna way ku baxeen oo shaksiyaad ah moqokuri saa ka warqabtaba dee deegaanadii lamidka aha o dhan waa la haystay aadayaba alaa la haystay celal axmed aa la haystay meelaan uga baxno dagaalka ma haysano space ma haysano aan uga baxno waxaan ku qasbannahay dee waxa ka dhinaa kara maan garan karnaa dee dowladdu sidii hadda dagaalku filiskii hore uu ku socday ee berigii hore dagaalka lagu bilaabay oo mataban looga soo bilaabay oo lagu xoreeyey hir shabeelle oo dhan hadda uma socdo gaxis ayaa qabsanayso koonfurtana waxaa ka tali doona al-shabaab mana dhici doonto dowladnimo soomaaliyed oo shaqaysa haddii annagna la qabsado
furashadii muqukori ma ahayn goob dagaal oo looga guulaystay cadowga ama magaalo keliya gacantooda ka baxday oo waxay ahayd xarun ashahada la dirirnimo oo laga soo maleego shirqoolada kufriga lagula dagaalamo shareecada raxmaanka laguna suuliyo isku xukunkeeda si aysan mar dambe dadkeeda dib ugu harsan harka raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxayna ahayd laba ballan oo midig ku doonayay inuu ku suuliyo xukunka alleh kan kalena wacad ku maray inuu sare yeelayo si kasta oo ay gaaladu u dhiibsadaan halkaan ha la yimaado nimankan waa dhammaystiray joogaan inaan dhammaystirnana annagu diyaaraan u nah lagamana yaabo lagama yaabo lagama yaabo meeshii raggii cilmi hagar ugu weynaa ay ku dhinteen lagama yaabo inuu shabaab oo maradii madoobeed suro lagama yaabo annagoo nool lagama yaabo inuu shabaab oo maradii madoobeed suro lagama yaabo annagoo nool
howlgalka maanta lagu xoreeyey degmada moqokori wuxuu qayb ka yahay howlgallo ay mujaahidiintu ka wadeen bariga hiiraan ee usbuucyadii iyo maalmihii lasoo dhaafay raayada tawxiidka dib looga taagay deegaano badan oo ka tirsan hiiraan laga soo bilaabo beera yabaal jicibow aboorey yasooman mubaax ceel hareeri ceel qooxle gumare iyo moqokori oo maanta calanka tawxiidka dib looga taagay iyo moqokari oo maanta calanka tawxiidka dib looga taagay waxaa dhaboobay ballanqaadkii alleh allaah ayaa mar weliba diinkiisa u soo saara halyeeye aan dulmiga ku jiifan dulligana aan aqbalin una hub qaada sidii ay u difaaci lahaayeen muqaddasaadka diinkan gumadihiisa adkeeya dhiigna u quba si ay u saramarto raayadiisa iyadoo sharfoonna ay ka dulbabato dhulka guudkiisa markaas oo midi sharfoon yahay midina dulaysan yahay waa iyaga kuwa ay maanta ummaddu ku heshay ku dhaqanka shareecada islaamka fadliga alle kadib cisiga iyo sharaftana ugu noolaanayso si kasta oo ay waddadu u dheer tahay caqabadaheeduna u badan yihiin iyaga oo naftan u horaya dhiigna u qubaya si ay u oofiyaan ballanka ay la galeen rabbigooda isna doorin una hakan kuwa garabkooda ka baxa ama khiyaanada uga timaada kan xigaalkooda ah waana iyaga tiirka ay maanta allah kadib cuskan tahay ummaddan muslimka ah ee dugaalka uga xamalaadka saliibiga iyo kuwa ridada hadafkooduna uu yahay in ay risaalada gaarsiiyaan goobtii uu alla ugu talagalay iyadoo saafi ah geedigana ay ku furaan halka uu sahankiisu ahaa waana hubaal in ciidanka alle uu guulaysanayo waalcaaqibatu lilmuttaqiin aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen faysal mahad isla macrakadii moqokori ayaan ku guda jirnaaye mas-uul ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in siddeeddii bilood ee u dambeeyey dagaaladii ka dhacayay bariga hiiraan murtadiinta maalin walba murtadiinta looga dilayey lix iyo toban askari aan soo dhoweeyo walaalkeen maxamed xasan oo soo dhegaystay qiraalka uu bixinayo murtadkaasi haye maxamed bismillaah aad baad u mahadsan tahay maahir tan iyo wixii ka dambeeyey maalintii shalay markii ay dhacday macrikadii faasilada ahayd xaqa iyo baadilka ay ku kala miirmeen degmada muqokori ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan waxaa isi soo tarayey tasriixaadka iyo cadeymaha ay bixinayaan mas-uuliyiinta kooxda riddada ee ku aadan khasaaraha dagaalada halkaas ka dhacay xaddiga ay gaarsiisan yihiin runtii warbaahinta iyo baraha bulshada waxaa aad ugu badnaa saacadihii lasoo dhaafay ka hadalka waqcadii muqokori oo runtii haziimo weyn ku noqotay xamlada ashaadala dirarka ahayd ee xasan garguurte laba sano ka hor uu ku iclaamiyey wilaayaadka islaamiga ah gaar ahaan wilaayaadka dhaca bartamaha dalka soomaaliya maahir nin lagu magacaabo maxamed cabdi macow oo ah gudoomiyaha degmada muqokori ee maamulka ashaadala dirarka ee hirshabeelle ayaa wareysi uu bixiyey maanta wuxuu si yaab leh kaga hadlay dagaaladii ka dhacayey bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan aada ayuu u cataabay wuxuuna aad uga qaylo dhaaminayey haziimada caskariga ah iyo midda nafsaaniga ah ee maleeshiyaadka murtadiinta dhabarka loogu saareeyey dagaaladii ka dhacayay ee bariga hiiraan macow waxa uu yidhi sideeddii bilood ee lasoo dhaafay maalin walba waxaa nagala dilayay lix iyo toban askari dhaawacyadana way ka badnaayeen wuxuu ku xeel dheeraaday ka hadalka guuldaraday soo gaartay isagoo yiri dagaalka waa nagula dhiig bixiyey argagixisadu aad ayay noo laayeen argagixisa dabcan wuxuu la jeedaa mujaahidiinta haddii sideeddii bilood ee lasoo dhaafay maalin walba laga dilayey lix iyo toban askari haddii aan kolkulatarka soo qaadano bishii murtadiintu waxay weynayeen sida macow uu sheegayo afar boqol iyo sideetan askari marka sideed bilood lagu dhufto afar boqol iyo sideetan askarina waa wax ka badan saddex kun sideed boqol iyo afartan waxaana usii dheer askarta inta dhaawacanta isbitaalada ku dhimanaysa wuxuu wareysigiisa ku sheegay in taageero dhan walba ah ay ka heleen saliibiyiinta sida maraykanka taliska ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan gobolka hiiraan qeybo ka mid ah laakiin waxa uu yidhi annaga gumac rasaaseed ayaana la siinayey dhimashada ma nala qeybsanaynin saad sidaas u weynama helaynin kooxda riddad wuxuu ku eedeeyey in wax saad aysan ka helinin oo dagaalada ay ku hakaradeen marka cadaymo noocaas ah ayuu bixiyey bal maahiro aan dhegeysanno cadaymahan uu bixiyey gudoomiyaha murtadiinta ugu magacaaban ee degmada muqokori dagaaladii ugu dambeeyey annaga shalaan magaaladii isaga soo baxnay mana rabna hadda xataa inaan dagaal hadda aan qaadno haddana dhaliilo badanoo jira awgeed ma rabna inaan hadda dagaal ku noqono diyaar uma nihin inaan isdifaacno diyaaraan u nahay annagu al-shabaab iska celinno laakiin sida hadda jirta ama ay wax ku socdaan dagaal ma ku gelayno mana ku qaadayno magaaladana al-shabaaba gacanta ku haya argagixisaha gacanta ku haysa waxaa qaldan annaga sideed biliyo jarjaraan dagaal ku jirna bardhey lix iyo toban qofaa lagu qiyaasaa isku celaalin dadka naga dhinta markii la fiiriyo sideed biloodo marka bardhey lix iyo toban qof ay dhimatay imisaa gaari karaa dadka ajaaslada aan waxaan la diriraynaa argagixiso caalamiga ay tahay oo amerikan hadday saaka ku kacaan xataa usan waxba ugu ole in annaga gumac risaaseed oo la rido oo ama annaga nalagu dilo ama annaga waan wax ku dilno keliya naloo soo dhiibaa inaan xurayno argagixisana ka xurayno danteenu ahay
waa tahay maxamed waan soo dhegeysanay qiraalada ama cadeymaha uu bixiyey gudoomiyihii murtadiinta ee degmada muqokori maxaa xiligan kusoo beegay ayaa la dhihi karaa qiraaladan ama cadeymahan uu bixinayo
dabcan cadeymahan waxaa kusoo beegay guuldaradii weyneed ee shalay ee dagaalka lagu dhaxal siiyey maahirow muqokori shalay maxrakadii ka dhacday guuldaro keliya ma ahayn waxay ahayd in la burburiyey astaan ay kooxda ridada iyo maleeshiyaadka ka dagaalamaya bariga hiiraan ay sheeganayeen sanadadii lasoo dhaafo oo ahaa in halkaas ay ahayd goobtii laga bilaabay xamlada ashaadala dirirka ah waxaa ka horeeyey weeraro runtii lagu dhiig bixiyey maleeshiyaadka murtadiinta ninkan sideed bilood ayuu hadda sheegayaa dagaalkan wax ka badan saddex sano ayuu socdaa waxaa la isweydiin karaa maxay tahay sideedan bilood oo isagu si gaar ah uu xusay maahirow wuxuu ula jeedaa beerayabaal markii ay soo weerareen mujaahidiintuna ay u hinqadeen dhanka aboorrey wixii ka raacay oo dhankaas beerayabaal aboorrey iyo sooman markii dagaaladu ay ka socdeen ayuu kasoo bilaabay isagu oo saddexdii sano ee ka horeysay kama uusan bilaabin marka dagaaladaas ka bilowday beera yabaal ilaa iyo sooman socday waxaa ku sii xigay bishii mey ee lasoo dhaafay in mujaahidiintu ay xamlo kale ka bilaabeen aagga ceelhareeri ilaa iyo duleedka deegaanka mooro ari meeshaas murtadiinta waxaa ka gaaray runtii khasaaraha ugu badan ee la dhihi karo ee bariga gobolka hiiraan waxaa kusii xigay ceel qooxle gumaro iyo xagare ilaa i muqokori laga soo gaarayay waa khasaaraha mida uu ka qaylinayo laga soo bilaabo beerayabaal ilaa iyo muqokori waxa ugu daran hadda uu ka qaylo dhaaminayo waxaynu ognahay in dhaawacyadooda ay isbitaalada muqdisho ku yaalla ay buux dhaafiyeen oo muuqaalo ay iska soo duubayaan maleeshiyaadka iyagoo dhaawacmay oo naafa ah runtii macrakada muqokori waxaa muuqata in ay dhanka saameynta marka la eego ay la mid tahay macrakadii degmada aadanyabaal oo maleeshiyaadka murtadiinta la arkaya iyagoo sidii xayn ari ah oo weer u haleelay u cararayo hadda waxaanu aragnaa in meydadkii saraakiisha maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada muqokori baraha internetka ay aada u buuxdhaafiyeen hadalhayntu ay badan tahay saraakiisha murtadiintana dhexdooda ay isku diganayaan baraha bulshada ayay arrintaas qabsatay marka laisku soo wada duubana maleeshiyaadka murtadiinta oo taageero ka helayay dowladaha saliibiyiinta turkiga maraykanka iyo etoobiya oo qudhooda ay qiranayaan in taageeradaas ay helayeen waxaas oo idinle waxa uma tarin allah fadligiis ayay ku ahaatay thuma nafuurnimada iyo dadaalada ay sameeyeen ciidanka mujaahidiinta oo runtii si geesnimo leh ee cadowga ula sabartamay insha allah aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan maamulka ashaadala dirirka ah ee cali guud laawe uu hogaamiyo ayaa burburin kula kacay suuqa ugu weyn ee xoolaha degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta degmada jowhar waxa ay ku dhaceen ilaa laba boqol neef oo ari ah oo ay lahaayeen qaar ka mid a ganacsatada degmada jowhar waraysiyo ayaanu la yeelanay dadka shacabka ah ee ay dhibaateeyeen maleeshiyaadka murtadiinta waxayna inooga warameen waxaa maanta ka dhacay degmada jowhar soo dhowow ugu horeyn maanta sidee wax uga dhaceen degmada jowhar ganacsatada jowhar aan ka mid ahay oo safarka usoo aada gamboolo waa ari badan oo laba boqol gaar ayaa laga haystaa kuwaan iga haystaan baktigaan iga haystaa meeshaan joogaan ayaanta carqaladeyn waxaa socday suuqan in la carqaladeynaayo maalmahan dhanba waxaan ugu socday ii sheeg inay na hagar dilaan inay na cayaan inay wax kasta nagu sameeyan inay na gumaadaan waa isaga aan dheheen meel dheer waa hooyaday oo xanuunsano waayee lahaa joogta suuqi suuq dheeray ka dhigeen meel dhagaxay sameeyeen oo ku taala mooyinka agteeda aniga suuqaanoo laga kala guurayaan baraad iyo shalay iyo maanta aan tegey saaka sida loo soo socday waa lee yimid waxaa leeyihi anagoo lixaana istaag istaag istaag kow laba saddex afar shan cabdibilahan raaca waa garta aniga waxaan dhaha ari aad soo gadateen maahiye waxaan cabdibilahan aan ku mutaystay ama waxaan bi'iiha la sheego waa farcada nin la leeyahay waa garta muxuu yahay wuxuu qabtaa waxaanu ku jiryaa waxaan maamulkoo ku jiryaa cali guudlaa soo dirsada oo u shaqeeya cali guudlaa u shaqeeya inuu dadka gumaado dibidda ugu soo noqday waa nin dadka cunaqabataynaya ganacsatada usoo dhigtay guryaha usoo dhigtay dadka naftooda usoo dhigtay waa cabdibilah soo raac markay dhaha ma raacayaan dhahay cabdibilah waxaan ba aan haleeyo cabdibilah aan ku mutaystay ii sheegaan dhahay aniga ciidan ma iyo qori ma haysti waxaan dhahay gabaraan ahay islaanaan ahay islaamu waa waxaan kaleento waxaan bi'ina dad gacan ku dhiigla ma nihin waxaan bi'ina noo sheegaan dhahnay aniga anaa maxkamad la koraayo wuxuu yidhi lala sheekaysa maayo qabtay jiidee saara anigii hortayda ku qunsaday oo laba boqol iyo ka badan gaaraya waa gartay anigii oo badan oo lix ruux aan ku leenaho qunsaday irigi waa la watay saddex nin oo askarihu ku daray waa la watay irigi Waa wuxuu gar- yidhi nimankii wuxuu yidhi inuu kusoo noqdo cabdibilah iyo wadaysiin gabadhan mayo ahaa iyadaa u kibirsan suuqeed waa ma gar- wadayni marka inuu yidhi anaa niman kale waa anaa cabdibile kaloo wacdi waa gartay cabdilbeli kaloo yimid waxay dhaheen gabadhaan haween waaye wayna qalanta an waa la yaqaana ninkaa wuxuu yidhi haddaa qabanayn waayahay iska dhaafa anaa qabanaa jiidaya adi ijiidana kaale ijiido damcay qof noola aan qof nool lama jiidi kara mugtaas qiir ma iye maqaraan usoo qaatay maqarkaan ku raacdayste gabadhiyaa markaa gabartii kusoo jeesteen gabartii jir dileen ee jiijiideen gabar oo iyadan gabar suuqley oo gambool ka shaqaysta ee dhashay gabadhii ay dileen gabadh intaan la dilan waa iska soo baxayba dhaxaan waxaan ku maqlaa gabadhiyaa la dilay waa u laaftay marka marka xabadaa bilaawday anaga dhagaxaan bilaawnay falastiin iyo iyo israa'iil camaan u dagaalanay waa dhagaxaysama xaafadii oo dhan macala ciyaalkii macala haweenkii kulli wax kala haray male adi waa ceyrsanay waa raacdaysanay Mm.
ayagana xabaday soo fuleen wiilaa nooga dhaawacmay walaalow marka dhibaatadaasaa jirto marka suuqleyda ka mid ee suuqleyda ma ogolo annaga shacbaan nahay masaakiinaan nahay suuqii ko- lixdan sano lagu shaqaysanayay rabaan dhulka inay gataan ay rabaan marka dhulkii kulli inay ay googoosteen ee maalmuhu ay cabirkeysaan ee waxay rabaan nabaadguud dadkay ku ridaan Waa suuqa dan guud waayo meel nin leeyahan noola wadaa cali guudlaa waa meeshaan ootay oo iskale meesha nala geeyay maalin kasta lagu gumaado cali guudlaa baa iskale marka maalin walbaba gumaadka iyo dilka iyo jirdilka malaysan karta annaga shacabkiyaan nahay shacabkiiniyaan nahay masaakiinaan nahay inaa naga soo gaartiin oo noo gurmatiin oo wax ka qabatiinaan rabnaa dhibaatadaasaana lagu hayaa shacabka wax hadlaaya malaha dadka dhan waa wada aamusan yihiin labada boqol oo ariga saldhigay ku jiraan awood ilaahay baa iska leh awooday ku qabsatay waxay sheegtay ilaa xaafadihii meel iskool ahaa jirtay iyo adi dhul badan oo hadda deegaan ooba suuqaba ka tirsanay xataa way kusoo dareen waxay dhaheen waa la jijibinaa waa dan guud waaye meesha waaba waaba waaba qorshaysteen ba adi saasay wax u jiraan marka walaalow marka naga soo gaara shacabkiiniyaan nahay dadkiiniyaan nahay islaamkiina oo naga soo gaaraan diyaar u nahay oo wax ka qabtaa arrintan marka aniga maanta dhiigayga ku baxay waa lay jiijiiday xataa ani waa qalanahay suuqayaa laygu jiijiiday maanta dhan waa nala rafaadiyey gabdho waa la tumay haddana ariga waa jiraa oo gasadooda ku jiraabo saldhigay ku jiraan baaqayna waxaan codsanaynaa inana laga qabto dadkan ummadda dhibaataynaysa shacabka dhibaataynaysa muslimiinta dhibaataynaysa oo diinta iyo wax ay haystaan ayna jirin in nalaga qabto oo si ilaahay dartiisa noolaga qabto ciidamada mujaahidiinta waxaan ka codsanaynaa maqoqori si ay u xoreeyaan inay noola xoreeyo gobolka shabeellaha dhexe la xoreeyo dadkayna ay imaadeen islaamka ay noo yimaadiin aan codsanaynaa sidaan dhibaatada aan ugu bixi lahayn shacabkooda ay ugu gargaari lahaayeen ummadooda wax ugu qaban lahaayeen ilaahay gacantii oo sarraysan allah idinku daro walaalo annaga dhibaatoo dhib baa nagu haysto suuqaas maalin hore anigoo socdo oo meel cali garoobda oo socdo oo juq socdo oo ka jiro saddexdoo milyan wato oo masaakiin aan ahay oo agomaaley aan ahay aa waxaan ku dhahay saddexdii milyan layla qabsaday oo laba wiilo oo foodeeryaala ila qabsadeen hadday ila qabsadeen waxaa ii soo baxay wiil mas- muslim ahaa ii soo baxay Mhm.
waa qayliyey ninkiyaa iga celi walaal marka meesha ayna geeyeenna waayo annagoo u soconno meesha waxaan ku dhahay rafaahadaa ka jiro dhibaataa ka jirto annaga haraad dhibaato masaakiinaan nahay shicibaan nahay waxaan kuu sheegnaa xoogaas ilmahaasaan aan aan beriiska ugu dhacsanaa meesha aan jikada ku shidanaa annaga meeshaas waxaan ku dhahay een ciidanaa jooga ciidanka afar iyo labaatan saac labalabay isku haystaan een maxaan kuu sheegaa qoriga ammaanka waa noola furaa ay shicib wax u danaynaya ma lahan waxaan kuu sheegaa dhibaatooyin badan baa nagu haysta waa waa wareersannahay daraad hadda tan sabdigii hadda waxaa ka dhacday inaa maxay eeda noola hinjibaado oo ka sikada inta nala daha oo ka durqa nala daha meesha nalaga durji aan ku rafaadnay aan maxaan kuu sheegaa annakay dhamaal qori noola qaatay oo maanta maantana dhib baa na gaaray wiil waa naga daawacay maxaan kuu sheegaa gabdho walaalaheen waa la- waa la jugdhabay waa la qaraacay way tumeen dhibaato weyn aan aan maantana aan maxay aheed la kulanno walaal saaka dhibaato weyn aan la dhacday iri shan boqol oo neef waa nagala watay waa nala tumay waa nala jiijiiday suuqa dhexdeeda ilaah kuuma darnaadee xoolaahayna waa maqan yihiin annagana waa rafaadsannahay dhibaatadaas aan na haysa in nagala soo gaaraan aan codsanaynaa walaalkay iriga waa badan yahay waa maqan yahay hadda laba boqol annaga ah hadda naga maqan aa xiran laakiin iri duurka ku maqanna waa jira oo xabadii iyo kala haatiskii oo ku dhumay oo raadis lagu haayo dhibaatadan joor oo dhan way haysataa suuqaanaana lagu haysa suuqan annaga waxaan codsanaynaa ina maamulka ay maxay ahayd mujaahidiinta ina ay ay noo taliso aan codsanaynaa oo dhibkaa nagala qaado
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada galgaduud multaqa ballaaran oo lagu bogaadinayay guulaha mujaahidiinta ee bariga hiiraan si gaar ahna xoreyntii degmada muqokori ayaa ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ugu horeyn waxaa multaqaha ka hadlay ugaas cabdulaahi daahir axmed oo ah ugaaska guud ee beesha mursade alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad iskale alle subxaana wa tacaala aan u mahad celinaynaa jebiyey dadkii kitaabka ilaahay ka soo horjeeday mujaahidiintana guul siiyey intaa ka bacdi waxaan u hambalyaynaynaa u bogaadinaynaa u ducaynaynaa mujaahidiinta bariga afrika ee cadowga saliibiga iyo kuwa murtadiinta iyo mushrikiin iyo cid kastoo kitaabka ilaahay ka hor timaada ka wareejinaya ayagana waa u ducaynaynaa waan u hambalyaynaynaa waana bogaadinaynaa waxaan kaloon u mahadcelinaynaa umarada islaamka ama umarada mujaahidiinta ee xarakatu shabaab mujaahidiin ee maanta jihaadka bariga afrika ka wada ee maskaxdooda iyo maalkooda iyo caqligooda iyo wakhtigooda ku bixinaya ayagana ilaahay waxaan leenahay ha noo xifdiyaan leenahay intaa ka bacdi waqco weyn ayaa maanta dhacday waxaa waaye muqokori waxaan leenahay hambalyo iyo bogaadinaan u diraynaa xasan gurguurta waxaa la ii sheega meesha muqokori la yidhaahdo inay ka hadleen ninkii taliyaha ciidanka ahay uu yidhi meeshaan dib dambe qaalallaahu iyo qaala rasuulullah ugama yeeri doonto uu yidhi qowlkaas dartiis ilaahay wuxuu gala maanta ku tacdiibiyey abaalmarintoodiius maanta bisha muxaram waa laba iyo toban kun afar boqol afartan iyo toddobo meesha bisha toddobaad ay ka tahay toddobadii bishii toddobaad labada kun labaatan iyo shantii miilaadiga maanta waa maalin isniina soo ma ah qof walbay qalbiga ku hayso markii ramadaanka dambe la gaaray andaluusaa idi weydii doontee waa maxrika faasilaha waa caame qalbiga ku haysta haddii laisweydiiyo maalintii dagaalkii muqokori ow dhacay sheega oo cadowga badan lagu burburshay taariikhdaasay ahayd hogaan la ogaado maantay firxadkoodii wuxuu gaaray maxaas wuxuu gaaray matoorti waqooyi waxaan leenahay warkuu odayaalo badan oo igala dhexeeyaah waxaa asiibay gacmaha mujaahidiinta ilaahay ku asiiba nimankaas soomaalidana waxa waaye waanadaa uga darta waa lawaanshay wax badanaa loo sheegay dagaalkaanu dagaal ameerika ay waddo afrikaan gaalaha soo wada etoobiya adiga dagaalku sida qaabka uu dhacaahu waa muslim iyo gaal dagaalkaasi waa dagaal muslim iyo gaala dadkii saddexay isku dhigeen qola dagaalkii gaaladay ku biirtay qolana dagaalkii muslimiintay ku biireen oo mujaahidiintay garab siiyeen kuwana waa iska fadhiisteenoo waxay dhaheen dagaalkaanaa iska fiirsanaynaa annagu meeshuu u bataan arki doonna ninkii marka dagaalkii gaalada biiriyey oo ama ha noqdo nin la soo qoroo mushaariya ama ha noqoyo nin qabiilahoo lasoo qafaalayoo la keenay ama maaragtay dalkaagiyaa la haystaa lagu soo kacsha ha noqotee dagaalkii gaalada oo gaalo aad taqaaniin oo qof muslimo qof kasta ay ogtaha dadku inay laba yihiin oo xisbullaahi wa xisbu shaydaani dadku ay yihiin alaa inna xisba shaydaan humulkhaasiruunana la yidhi oo khasaaradaas oo u dambaynayso xisbullaahina ilaahay ou yidhi humulmuflixuuna ayaga unbaa libaani doona liibaanti ayadaa ahayd maanta muqokoriyaan ku haysannaa alxamdu lilaahi aladii ancama calaynaa min naciimati alcadiima ilaahay baan uga mahad celinaynaa mujaahidiinta waxaan kula dardaarmaynaa cadowgu waa jabay muslimiinta wuxuu ka jabiyey bariga afrika gaar ahaan gobollada dhexe way jabeen ilaahayaana jabsho ilaahayaana sabab ikaga dhigay waxaan leeyahay kula dardaarma walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum ulaclowna in kuntum mu'miniin inaadan hoos isku dhigina kitaabka ilaahay wixii wada ayaa sarray doonee mu'miniin mu'minnimadiinna dhejista ilaahay dartii cabsidiisana ku gala dagaalka waxaadna ogaataan abshiruu cadowgu hadda ka bacdi adinkaa ku duuli doonee ayagu dib dambe ay kuguma soo duuli doonaan ee bishaaraysta awoodda ilaahayna adinkoo ku dhegaya oo cabsida ilaahay kaashanaya cadowgii waa jabay israacsiiyaan leeya kula dardaarma wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa sidoo kale multaqaha ka hadlay ugaas ciise ugaas maxamed carab oo ah ugaaska guud ee beesha maxamuud hiraab bismillah alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale dhammaanteed mahadda sale kadib waxaa soo dhoweeyahaa xafladda qaymaha badan leh oo galabta haddii alleyda kada leeyahay meeshaan laga qaban qaabiyey sidoo kale waxaan soo dhoweeyahaa haddii alleydankeeda leeyahay mujaahidiinta maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku guuleeyey jihaadkii ay qaadeen oo maaragta wakhtigiisii helay waxaan leeyahay dadka shacabka ah oo qabiilaadka ah oo maaragtaa ishortaagaya mujaahidiinta on baan rabaa inaan la hadlo waxaan qabaa inay ka hor wareegaan mujaahidiinta mujaahidiintu waa dowlad dowladna laysma hortaago waan ognahay waa iska warqabnaa dad haddii alle kuu roon yahay wax isu dhibi kara laakiin aan wax kala qarsan karin inaan nahay waxa ka dhacay oo maaragtaa dhibaatadaa oo markii aad cadowga la safateen ood soo jeesateen idingaarayaan ka warqabnaa waxaan ognahay dad wada dhashay oo hal jufaahu inay meel ku le'deen shabaab dad wada dhashay oo hal jufaahu meel ugama le'an dad dowladahoo maaragtaa dalinku ruunya socdo milatariya waayo dadka qabiilaadka oo raba inay mujaahidiinta is-hortaagaan caaqirka way la heshii doonaan laakiin waa goorma markay la heshiihayaan waa markay dadna beelaan dalna waayaan intaasaan waa baxaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay nabadoon mascuud xasan casir oo ah afhayeenka golaha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada galgaduud alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah ilaahay jalla wacalaa ayaa mahad iska leh awalan wa aakhiran ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaan leenahay murtaqaha maanta aan isugu nimiday ee ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kitaabkiisa dadkii ku soo duulay lagu dhabar jebiyey waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahaddaa iska leh insha allahu tacaala waxaan rabnaa dhacdada maanta ka dhacday degmada moqokori la xisaabtanka ay la xisaabtameen mujaahidiinta joogo gobolka hiiraan inaan maanta farxadda ay ummadda muslimiinta meel kastay joogaan ay ka farxiyeen gaar ahaan degmada ceelbuur inaan maanta farxaddeenna aan muujinno ayaa muntaqahan maanta loo soo qabaqaabiyey insha allahu tacaala waxa aan rabno waxaa weeye inaan mujaahidiinta maanta suquurta joogto oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa cadowgiisa kula xisaabtantay degmada moqokori oo wixii maanahan dhoweed ay ahayd aan waxba aanan ishaaga sheegayn inay maanta towxiid in badan ay la dirireen rag badan oo mujaahidiinana aada ogtihiin inay dhiiggooda ku bixiyeen moqokori iyo ceelhareeri waxyaabo aan mujaahidiinta qalbigooda aan ka go-in ayay suubiyeen waad ogtihiin maantana waxay haayaan ciqaabtii ay ka dhaxleenay haayaan insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa ha u siyaadiyo ikhwaanii fillaah ragga mujaahidiinta ah ee maanta suquurta ku sugan ee dhedada iyo dhadiga taagan waxaan u sheegaynaa insha allahu tacaalaa inaan dhibka iyo haraadka iyo dheelmadka iyo dhedada ay ku jiraan ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala kooda shahiiday iyo kooda dhaawacmana ilaahi subxana wa tacaala uu caafiyo waxaannu leenahay insha allahu tacaalaa ummadda muslimiinta meel kastay joogto farxadda ayaan la wadaagnay ilaahay kuwii naga farxiyana waxaan leenahay jasaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo ummadda muslimiintana meel kastay joogto cizi iyo sharaf allah siiyo gaaladana meel kastay joogta allah jabshaan leenahay muslimiintana meel kastay joogaan kor allah ka dhigaan leenahay jasaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu multaqaha lagu bogaadinayay guulaha mujaahidiinta ee bariga wilaayada hiiraan waxaa gabay ka jeediyey mid ka mid ah abwaanadii madasha ka qayb galay ma fogayna anigo fadhiya fayska gurigayga farxad hadallaba iga yimid furunta hirane cali faalalow iyo intii daba fadhiisayday fajaci hareeyo siduu ugu fadeexo iigu fateexay manta waan faaqidahaya fowdadii ibliis iyo hintii faraqa shaydana fooda dheerayaashii intii laysku waadan filshay oo faalka loo fiiriyo faraha loo dugay oo la yidhi birtaad fuuqsatan mana ka figtani waynaad fagaraad tagtan furunta kowaadee ha yeeshee fagaarihii ma noqontay u fiilayeene fajacba ka raaciyo inay kala faninene fajacba ka raaciyo inay kala faninene waa kaa fagaraa ka yidhi taa u fiilimayne mahmah facweyn baa jirtoon kuu fasiraya ee niman ficil libaaxan aqoon welina aan firin in wanayga laga fiji kara buu fiilaya ee waa kaa fagaraa ka yidhi taa u fiilimayne mid kalo feceedana waan kuugu faylxiriye caanan fiiqsi loo cabin warkan booska lagu firin feerahay waxyaalaani waa fayl horo jiraye waa kaa fagaraa ka yidhi taa u fiilimayne war waa kaa fagaraha ka yidhi taa u fiilimayne fajaciya la yaabiyo waxaa lama filaystana fajaciya la yaabiyo waxaa lama filaystana faalalow iniyow dunida qayrka filanaynin aakhirana fidno iyo cadab lagu fidnaynayo faca abadan soomaali waay fahmahayane markuu faaldhigayana runba loo fasirayae afartaasi falkii ku jabay furunta hirandhe cali faalkii waa ka jabay xadfal keenaysadhe annagana cirka safa tahay foorayya rabdhe nasri foolka ina siiyayon mahad ku fallayndhe midda foogta saadanba ta ka faaraweynde insha allahu waan filanaya farajilahe faasilana waa inay dhacday kala faninane firxadkoodu waa inuu taga taniya fidnane waa inay fogaadaan taniya furunta hirane insha allahu waan filanaya farajilahe nasri falka ina siiyayon mahad ku fallaynhe bulshada ku dhaqan magaalada ceelbuur ayaa dhankooda bogaadiyey furashadii degmada muqokori ilaahi subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsanna siiyey guushaasi farxaddaas maanta multaqaha iyo farxadda lagu soo dhoweynayo furashadii degmada moqokori waxaana sugaynaa insha allah farxad middaas ka sii weyn iyo meelaha dacdow oo naga sii haysta inuu ilaahay noo furo walaalaha waxaan leenahay meeshaas furay oo ku jirmaadaya iqtixaamka iyo ishaadada ku galay ayagana waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala ha noo barakeeyo waana ka sugaynay waana ka filaynay in badanna waan sugaynay wayna naga farxiyeen waxaan leenahay hadaalin oo sii socdo waa idin garab taagana insha allahu tacaala cadowgin ilaahay baa jibiyey hiiraan ilaahay baa furay waxaan leenahay buulo burdo beledweyne maxaas insha allahu tacaala mar dhow waxaan rajaynaya ilahi subxana wa tacala gacanta islaamka uu ku soo celi insha allahu sii moqokor ilahi gacanta islaamka ugu soo celiyey farxadda iyo multaqaha iyo aan la wadaagayna dadka muslimiinta ah insha allahu tacala walaalahana fariintan u dirayna waxay tahay inay adkaystaan ay sabraan siday u sabreen horey haddana ay sabraan insha allahu tacaala waa ku faraxsanahay maanta farxaddeeda lama koobi karo alxamdulilah si kastoo ahaataba maanta waxaan ku faraxsanahay guushii ka dhacday degmada boqokori dadka muslimiinta waxaan u baaqaynaa inay waxawaaye nimcadaas alla subxana watacaala ugu shukriyaan oo waxawaaye aysan ku jisaarin alla wuxuu leeyahay in shakartum laaziidanakum wala in kafartum inna cadaba la shadiid alla subxaana watacaala haddaan ku shukrino alla waa uu noo siyaadinayaa insha allahu tacaala tashkirada iyo nicmada alla subxana watacaala nugu leeyahay haddaan waajibkeed ka baxno ilaahi subxana watacaala waxawaa wuxuu awoodeen wuxuu gaarsiinaya inaan walaalaheen reer fastiin aan u gargaarno alxamdulilah rabi alcaalamiin ilaahay mahadoo dhammi u sugnaatay ilaahay mahadiisa alxamdulilah inuu mujaahidiinta ilaahay guuleeyo muqokori ay la wareeganoo maxay ahayde ilaahayna siiyey guushiga gacan sare ilaahayna soo xijiyey ayaan aad ugu faraxsannahay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa islaamka guuleeyey guushaasiyo nimcadaas ilaahay u siiyeyna waxa waaye mid maxay ahayde ilaahay nagu nimceeyey waana ku mahadnaqayna ilaahay baan u mahad celinaynaa maanta waxaan soo dhoweynayaa farxad aad iyo aad noon u farxnay qaluubteena maanta gelgelisay oo noogu imaaday magaalada moqokori anakoo ah gabdhaha jooga magaalada ceelbuur inaan maanta aan tagno aan ku dabaaldegno walaalaha meesha jooga aan kula dabaaldegno magaalada maqokori insha allah waana rajaynaynaa kun iyo kan jeer insha allah guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu